wafdiin iskajara gadoomiyaha baarlamaanka dalka jabuuti mudane maxamed cali xaamuuti iyo gadoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal cabdiraxmaan yaa geeg walibayo hadeereen magaalada baydhabo garoonka diyaarado shaati gaduud elbort ee magaalada baydhabo yalanka sameeyey hadhawaayo oo diiran walibana hadhawaayay wafdiga madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gadoomiyaha baarlamaanka wasiiro xildhibaano iyo bulshada qeybasha shaaldubon oo ha ka dhawaayay ciyaaro ka dhaqan magaalada baydhabo ujeedsho baydhabo iyo onkooyan wafdiga yaa sidii oon ku qiib gala lahaayeen kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hadhawaayo kureed wafdigiyo weliba lahanwaday xarunta madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya meelaas oo saxaafadda kala hadalay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ise oona ku hadalay ujeedka wafdiga jabuuti iyo unkooyan soomaaliya
gudoomiyaha waxaan ku martiqaadnay asaga iyo wafdigiisa inay nagala qeyb galaan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka soomaaliya oo aan rajaynayno insha allahu tacaalaa sagaalka bisha inuu furmi doono gudoomiya waxaan leenahay kusoo dhawow waddankaagi labaad kusoo dhawow gudoomiyaha maanta ee markuu soo degay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudubnay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta gareen runtii oo noo sameeyey soo dhaweyn aada u diiran oo runtii walaalkii maxamed cali iyo wafdigiisa loogu talagalay saas oo kale guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliyiinta kale oo madaxweynaha garab ku siinayay soo dhaweynta qiimaha badan iyo bulshada reer koonfur galbeed oo maanta runtii aan dareennay inay yihiin dad dowladnimada macnaheeda fahamsan
gudoomiyaha baarlamaanka dalka jabuuti mudane maxamed cali xaamuud oo markii inku horreeytay booqasho ku kooye magaalada baydhabo yo aan mahadnagi maamulka koonfur galbeed soomaaliya hadhawaayowsho
نافع منه يميتي وفدي هفاك توصل قبل الحساب لما هكا أكل كذا رأيون هباي شعبنا سوري سيه أما ما كفت كباه يعني كي أكاكاي برا ما كباه يعني كادو كذا قبل الحساب شمال يا شعبي دولة الكلمية يا شعبي كادو abaadhaho dowlatinni illi soorgudam afamartid soorisumududay limartid soorisaamay kadhi kadhi cundhaanaytii tawaysinni sacotii kii la kala gadiyahi ta ta dowlatinudkafaanama keeni farintu xaba cundhaanayta kadhi kadhi nanu ni hadafay ka hadlimaytihnani maxamed mursal diyaabihi ugu lixaayto dafeynaya barlamaana fakintakinu arbaca hebdi nangalo hodinimaytihi dad fitni ma xabinay abaadhunay bahahi nimaha soomaaliya wacnaduug inay ta magaalahinay adabda badodgaana fadhitaha ada badodinay bayi ada badodinay gulihimihi kulsarka dagahagaxsanahay arbaca fakitoitahtan barlamaandafinay fakitoitahtanki macaruku axdulimiyaha